asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawaada saxaabay halkaa iga dhegeysaneysaan ama igala socotaan waa somaali habi family podcast barnaamijka qorsheynta qoyska barnaamijka waxaan la socodsiinaa anigoo saare xuseen waxaan leeyahay waqtigu ha idiin wacnaado meel kastoo a iga dhegeysaneysaan iyo waqti kastoo ay dhegeysanaysaanbo haddii a iga dhegeysanaysid bodcastiga adigoo gaarigaada wato iyo adigoo shaqadaada ku jira dabcan waxaa iga dhegeysan kartaa spotify ayaa dhegeysan kartaa google podcast ayaad iga dhegeysan kartaa apple podcast iyo dabcan anchor podcast kullig waad iga dhegeysan kartaa haddii aad ku qortid googleka somali happy family podcast dabcan meel kastoo iga dhegeysan karta way kuusoo baxaysaa waxaan leehay soo dhawaada mowduuca wuxuu ku saabsan yahay ku tiirsanaashada dadka bini-aadanka lagu tiirsanaado ama laisku alaashaan lagu lagu noqdo qof alashaan biniaadanka ku xiran ama waxaa la dhaho inaad qof biniaadan ku tiirsanaatid oo markasta caawinaadiisa aad u baahatid laakiin tan wuxuu quseeyaa dabcan dumarka maryahan waxaa malea dumarka ina aad oga hadlo iga raali noqdo fariimo badan oo isoo gaaraya ayaa dumarka ku saabsan tan wuxuu ku saabsan yahay laba shay oo dumarka ay isku haleeyaan dabcan raggana ay ka faa'iidaystaan ayuu mawduuca ku saabsan yahay soo dhawow ayaan ku leeyahay labadan shay oy dumarka isku hadlayaan raggana ay ka faa'iidaystaan markaan lay ragga ka faa'iidaystaan rag oo dhan ma aha laakiin waa inta badan sida majoritiga ragga u badan yihiin waayaan labada shay oy ka faa'iidaystaan ragga dumarkana isku hadleeyaan waxaa ka mid a jacaylka qofta haweeneyda ee markay aragto ninkeeda inuu jecel yahay dabcan gabadha markuu jecel yahay ninkeeda ninka wax kasta wuu kuu qabanaya wuxuu jecel yahay xitaa sariirta adoo saaran inuu wax kasta kuu keeno ninka hadduu ku jecelyaha wuxuu jecelyaha banaan inaad aadin waxba qaban shaqaynin halkaas wax walba oo kugu keeno wuu jecelyahay marka jacaylkaas uu ku jecel yahay maxaa la dhahayey adiga haddii aad isdhigatid oo walaashaan aad isku halaysid dee waa bini aadan sideedana bini aadan inaad isku halaysid waa wax aad daciif u ah ha isku haleen qof biniaadane maalinta biniaadan aad isku halaysid waa maalintay kuwa dhammaanta sababta qofka biniaadankaeh wuu isbedeli karaa wuu dhiman karaa wuu xanuunsan karaa wuu fogaan karaa marka ilaa xad inaad biniaadan ku tiirsanaatid oo baahi u qabtid waxaa waayaan waa wax oo daciifnimo ama maangaabnimo ah marka aad biniaadan u baahatid dabcan tusaale ahaan ayaa kasoo qaada qof kasta oo biniaadan nin keliimaan qof kastaoo biniaadan ood u baahatid maalinta uu ku ogaado qofka biniaadanka inaad u baahan tahay oo la-aantiis joogi karin wuu kugu abiyuusi karaa baahidaas iyo waxyaalahaas uu kuu qabanayo uu kugu dhibaateyn karaa ama uu kugu waxyeelayn karaa sababta mataqaana biniaadanka nutraalkooda absaas ka samaysan maalinta uu ku ogyahay inaad u baahan tahay sida bakeriga biyaha lagu cabo oo dhalada ah haddii dhulka lagu tuuro saas shamiitada lagu tuuro muxuu noqonayaa bakeriganoo kale kaba soo qaadbo bakerigaasoo kale biyaha ku cabayo haddii dhulka lagu tuuro muxuu noqonayaa wuu burburaya qofka biniaadanka ee markuu ogaado inaad u baahan tahay kaba soo qaad waa bakerigaas camal hal mar oo ku tuuraad kugu filan ama hal mar yuu isku daya saas inuu dhaho kaa leexdo si ay u dhacdid marka ha isku hadleen qof biniaadana marka jacaylka ragga way kaga faa'iidaystaan dumarka sababtoo ah siduu saas kuu yeelo u jiiftid u jiiftid hal maaline jacaylkiisaa kaa dhammaan karo wuu kaa tegi karaa wuu isbedeli karaa waa biniaadan wax kastoo ka filo marka sidaa awla isku haleynaysood meesha u jiiftid maalinta uu farsoonaha kaaga baxo raggana wayba u badan yihiin calashaan waxay oga kaaga faa'iidaysanayaan markay arkaan dumarka inay jecel yihiin oo iswaxaynayaan hal mar ah ayuu dho siinayaa waxyaalaha hadda dumarka inta badan meelaha ka qaqayliyo oy dhahaan ninkiibaa ii sumeye ninkiibaa ii xumeeye ninkiibaa ii yeelay nink waa sida aad u dhaban tahay oo u jiiftid oo u waxaynayso isku dhakinaysid oo wax walba kugu sameynaya iskugu haleynaysid halkaas mar uu kaa tago marka adiga markastay toole waxaad xusuusane oo xusuuskaaga reebaya allaa waxaan ku dhahay nimanka way ka faa'iidaystaan jacaylkaada waxaa waaya basur intuu kugu mudug kaa taga markaasaa maantao dhan waa ka daba qaylina markuu kaa tago waxaa leedahay ninkii isaanu igu sameeyey tuu igu dhigay tuu i yeelay maantao dhan waxaa ku jirtaa qayladaasi lashan jacaylkii iyo wixii uu kuu samayn jiraa weli adig kuu sii muuqda laakiin asaga waa nin raga ah wixii dhan waxaa waaye isbedelkiisii ayaa raaceen yaa waxaa waayaan derbiyo taataabo waay marka bikeriga aan sheegaa dhulku saas loogu tuuraa noqonaysaa marka waa waxyaalaha ragga dumarka uga faa'iidaystaan jacaylkay kaa buuxinaan kaa buuxinaan wanaagay kaa buuxinaan haal mara sidii bikeriga saa loogu tuuraya nimanku way u badan yihiin laakiin bini-aadan oo dhan waa ha isku haleyne tan kale ayaa waxay tahay oy dumarka isku hadleeyaan raggana uga faa'iidaystaan dhaqaalaha markuu ninka dhaqaalaha gacanta ku hayo ama uu ninka ama ha kuu shaqeeyo ama dhaqaalo guudo isoo wada gelay ha noqdo haddaa dhaqaalihiisa ninka isku haleysid ee aad shaqaysanin ee aad kacina kufin ee aadan noqon qof isku selfish standing noqon karaa ama qof independent isku asaga isku tiirsan haddaadan noqonin qofkii saa u sukrid de qofkan waa bini-aadan sida beri waa isna isbedeli karaa soo maaha ama uu kaa tegi karaa ama uu wax kalaba meel kala hawo kalaaba geli kartaba marka ha isku hadlayn ilaa xad dhaqaalihiisaya kuu muuqanin isku hadlaynta iska daah shaqayso shaqo tag meel laga shaqaysta haddaad joogto shaqayso haddaa meel xirfad kale samaysan karta xirfadaha dumarka guriga ku sameeyaan samayso wax aad samayn karta samee shaqayso ha isku hadlaynin sababtoo dhaqaalihiisaas hataa waxay sameeyaan dumarka inta badan markuu ninkooda u shaqeynaya nin fiican hadduu yahay dhaqaalihii soo galoo dhan maantoo dhan way ku feegaare waxay rabtay ku sameynaya way way ku takarfale ha ku takarfale xitaa dhaqaalaha haddaa shaqaysa xitaa asaga yaryarayso macjilayso wax ka samayso beri kamaana noqo xitaa qof wax u baxsanaya laakiin dhaqaalihiisu u shaqeynayo wixii dhan hataa maxadda inta badan waxaad arkaysaa dumar inta badan dhahayo guri baan gatay gurigii wuu qaatay intaa la yeelay intuu waxeeyey saanu waxeeyey saanuu yeelay kanuu yeelay sideedaba waxaan ku leehay qof biniaadan ha ku tirsanaan ilaa xad waxaa qofkan biniaadanka ah biniaadanku wuu isbedelaa isbedelka wuxuu noqon karaa mid caafimaad wuxuu noqon karaa mid dhimasho oo geeri ah wuu noqon karaa adaaba dhiman kartidbo marka isbedelkaas markastay talo waa inaad taho qof adiga diyaar ah ee waa inaad noqo qof sida bikeriga markii saas loo qaado dhulka loogu tuuro dhaca burburaya waa inaadna noqonin ama waa inaad noqon sida dumarkan hadda ka shakeynayo maantoo dhan isaanu iyeela intuu ka baxda isaanu iyeela calaacal maa ku jiraysaa ha noqonin saas waa inaad noqotid qof isku qof isku kalsoon horumar samayn karo hadduu qofkan bini-aadanka beri isbedelo adigana hore ka socon kartid aan u seexanayn meen waa inaad noqotid marka mawduuceyga waxaa kusoo gabagabeynayaa barnaamijkaas labadaas eray dumarka inta badan waa isku hadlayaan ragga dhanka jacaylka jacaylkooda calashaan ayaa looga faa'iidaystaa oo siduu jacayl ugu kilkilaa ugu kilkilaa hadhowtoole sida daroogadi markay la dhacdu ka dhaqaajina ayuu ka dhaqaajinayaa hantidana sidoo kale waa siday u fiirsanayso oo hantidiisa u fiirsanaysaa labaani hantidiisa ayaaba bayba ku weyn kartaaba marka barnaamijka intaasa kusoo gabagabeynaa waxaan leeyahay gacmo furan kusoo dhawaada asxaabta ugu cusub oo dhanka youtubeka aad ayaan kaga mahadcelina sida youtubeka aad u dhegeysataan cashirada aad ula socotaan waxaan leeyahay soo dhawaada waa anigoo saari xuseen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu